Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya oo kulan wadajir ah ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ansixiyay habraaca fadhiyada wadajirka ah ee ansixinta saddexda hindise sharciyeed ee ku shaqayn doonaan guddiga ku meel gaarka sida diyaarinta xeerarka doorashooyinka ururada xisbiyada iyo sharciga dhismaha guddiga doorashooyinka kulankan ayaa waxaa shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka Soomaaliya Marwo Sacdiye Yaasiin waxaa goobjoog ahaa boqol iyo toddobaatan xildhibaan labaatan iyo sideed wax ay ahaayeen senatarada aqalka sare halka boqol afartan iyo laba ay ahaayeen xildhibaanada baarlamaanka dalkeena soomaaliya waxaana ogolaatay boqol iyo toddobaatan xildhibaan mana jirin xildhibaan diiday ama ka aamusay guddoomiyaha guddiga ku-meel gaarka labada aqal ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane mahdi guuleed ayaa ka warbixiyey qaabka ay u shaqayn doonaan fadhiyada wadajirka ah ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya si waafaqsan qodobada labiyo lixdanaad kow iyo konton iyo toddobaad a ilaaca ee dastuurka kumeelgaarka ah baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa uu yeelanayaa fadhiyo wadajir ah oo uu kaga doodo kuna ansixiyo xeerarka doorashooyinka xeerka nidaamka ururada iyo axsaabta iyo xeerka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soohodimaha qodobka labaad xilka iyo waajibaadka gudiyada wadajirka ah guddiga wadajirka ah guddiga wadajirka ah ee kumeelgaarkaee labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo lagu dhisay si waafaqsan qodobka labiyo lixdanaad kow iyo konton iyo toddobaad a ilaaca ee dastuurka kumeelgaarka ah iyo qodobka saddex iyo soddon faqraddiisa shanaad boqol iyo lix ee xoroosaadka golaha shacabka iyo qodobka toddoba faqraddiisa koowaad koob iyo lixdan faqraddiisa afraad ee xeeroosaadka aqalka sare ayaa u xil saaran u soo gudbinta labada aqal oo wada jira warbixin dhammaystiran oo ku saabsan xeerarka doorashooyinka xeerka nidaamka ururada iyo axsaabta siyaasadda iyo xeerka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soohodimaha qodobka saddexaad maalmaha shaqada kow maalmaha shaqadu waxa ay noqonaysaa kuwo xidhiidh ah toddobaad kasta marka laga reebo maalinta jimcaha oo ah maalin cibaado iyo nasasho guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka soomaaliya marwo sacdiye yaasiin ayaa u mahad celisay xildhibaanada labada aqal ee dalka iyada oo xeerarka la ansixiyey ku wareejisay guddiga ku-meelgaarka si ay ugu shaqeeyaan aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin maanta shaqo aada u fiicanna waa la qabtay hadda waxaan kuwha ku wareejiyaan labada xog haye guddiga ku-meelgaarka ah shirkeenina maanta waa inoo xirayaan sidaas aad iyo aad mahadsan saddexdan xeer oo ay ansixiyeen golaha baarlamaanka dalkeena soomaaliya ayaa waxa ay door muhiima ka qaadan doonaan habraacyada iyo diyaarinta doorashooyinka qof iyo cod